labadaa maalmood xaaladdu waa yara dugan tahay toddobaadka dhan buu dagaal ka socday mooyaane dagaal xoog leh oo lagu hoostay magaalada laaykubuta ka socday marka labadaa maalmood laakiin xaaladdu waa yara degtay hadda alxamdulillah shalay iyo iyo maanta xaaladdu way degtay waan gartay marka maxaa dejiyey xaaladda iyadoo wararka aanu maqlaynaynu helaynaana ay tahay in ciidamada military ay goobta yimaadeen ma ciidamadaasaa gacanta ku qabtay mise sideeday xaaladdu u degtay xaaladdu dagaalkii oo dagaal xoog loo socdaa ayaa waxaa dhinaca federaalka nooga yimid laba janan oo ka socday qeybtan koonfureed qeybtan koonfureed ka socda ayaa salana looga soo diray oo kabtarba ay wataan labadii janan markaa yimaadeenna waxa ay wateen camar buuxa oo labada deegaan madaxweyne mustafa maxamed cumaar iyo lama iyo dowladda federaalka ay isla gaareen ba ay wataan oo go-aana mar go-aankii ay keeneen amar ayba ka socda intaasaa xaaladda dejisay waan gartay marka ma jananada unbaa idii yimi mise ciidamay ciidama iyaguna soo gaadhay goobta oo yimi ciidamada marka horeyba way joogeen shan iyo tobanka bilada dagaalka socday way joogeen kuwo cusub oo yimidna way jiraan laakiin maadaama xabajoojin deg dega iyo tallaabo adag ay maaragtay amar lagu soo siiyey inay milatariga ku dhaqaaqi karaan waa waxaanu sugeynay oo aanu weynay weeye marka arrinta ay keeneen ciidankii hore u joogay iyo kuwa cusubna way jiraan oo arrinta dejisay amar ayna ka sokeen waan gartay marka hadda ciidamadu halkay ku sugan yihiin ma dadkii bay kala dhex galeen mise waxa weeyaan amarkii marka la maqlay unbay xaaladdu istaagtay oo ay ay degtay ciidamada markay soo galeen labada janno marka dagaalada soo galeen ba waxay la kulmeen maamulkii oramiya iyo odayaashoodii haddana waxay la kulmeen maamulkii soomaalida iyo odayaashii odayaashooda ay la kulmeen waxay wadaan kow in xabaduudinta la sameeyo labo in wixii maleeshiyaadka magaalada ku dagaalamayay hayay shan iyo labaatan kilomitr magaalada laga fogeeyo in meelaha muranku ka taagan yahay ee tuulooyinka muranku ka taagan yahay calan lagu suri karin deegaanka soomaalidu leeyahay ama deegaanka oromadu leedahay in waxay qarbudaad keeni karaa ciddii amarkaa diidana ay maaragtay tallaabo adig ka qaadi doonaan amarkii markuu yimid ayaa maaragtay arrintu soo degtay arrintaas waa kaleeta labada maalmood waan gartay marka qodobadan amarka ah ma waxay shaaciyeen oo dee si guud bay bulshada ugu sheegeen mise dhinacyada la kulmeen bay u sheegeen se goormay sheegeen labada dhinac markay la kulmeen deegaankeena iyo deegaanka oromiya si caadi bay ugu sheegeen inay awaamiir ka wataan labada deegaan iyo xaqiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda gaashaandida ciddii amarka diidan ay tallaabo ka qaadi doonaan ayay sheegeen markaan su-aalo waweydiinana waxay nagu jawaabeen wixii dhinaca siyaasada ku saabsan ee muranka dhulka ku saabsan isayhayntii ku saabsan in ay u taallo labada deegaan laakiin iyagu ay leeyihiin in ay magaalada dejiyaan badjoojintii la sameeyo magaaladii ay caadi kusoo noqoto kadibna labada deegaan federaalka laga imaan doono intaa unbay noo sheegeen intii ay sheegeenna de annagu soomaali ahaan awaamiirtii waanu qaadanay maadaama deegaankeenu iyo deegaan nabada diyaar u ah waan gartay amarkii madaxweyneheena qaadanay marka xaggooda laakiin culeys baa weli ka jira kulley waxay noqon doonaan waan arki doonaa alaa kulli xaal xaaladda hadda way soo degtay alxamdulilah labada maalmood
waan gartay magaalada oo kale ama dee deegaanka oo kale muddooyinka ugu dambeeyey dee dagaalaha ka dhacayay oo dee soo jiitamay oo muddoba soo socday n saamayn intee leeg bay bulshada iyo deegaanka ku yeesheen dagaaladaasi si xaaladda hadda ku sugan yihiin haddaad noo soo warto maxay tahay xaalad culus xaalad su-aal fiican weeye dagaaladan sona noqday oo hal san iyo barka jirsaday iyo dagaaladan dambe ee toddobaadkoo dhan socday magaalada deegaanku waxay u geysteen khasaaro naf iyo maalba lees baraka dhimasho iyo dadkoo aada u maaragtay raashinkii iyo dhulka oga waayay marka bulbur badan bay geysteen dhulkiiba la guday magaaladu waa la guday magaaladu waa magaalo hadda sidii hore bilaacdeed muuqata maaha dadkuna way ka barakaceen dhinacayna waxaa loogu barakacay xagga iyo gobolka xarunta gobolka iyo dimooyinka mubaarak iyo qalab baa loo barakacay iyaguna gudaha etoobiya gudaha borana zone iyo kenya u barakaceen marka khasaaro badan oo fawla ayaa magaalada gaaray deegaanka iyo dadkaba khasaaro fawla ayaa gaaray